Weli waxaa si habsami leh uga socda magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Wejiga labaad ee dhismaha waddooyinka loogu talagalay inay yeelato magaalada, wejigii koowaad ayaa markaasi waxaa lagu hirgeliyey ilaa sideed waddo oo markaasi kala duwan oo markaa dhex mara magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, kuwaas oo si weyn markaasi u daboolay baahiyihii waddo ee ka jiray gudaha magaalada. Maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa wada dhanka kale, dadaallo markaasi kala duwan oo bulshada loogu wacyigelinayo u hoggaansanaan amarada ka soo baxa dowladda hoose ee ku aadan waddooyinka la dhisayo iyo kuwa markaasi dhismahoodu socdo si markaasi looga gudbo caqabadaha ay la kulmayaan injineerada ku howlan dhismaha waddooyinka. Haddaba waa kan guddoomiyaha maamulka degmada Kismaayo Cumar Cabdulaahi Maxamed Faraweyne oo ka warbixinaya halka uu maraya dhismaha wejiga labaad ee waddooyinka magaalada Kismaayo.
waxaa socda qaybtii labaad oo ka kooban sagaal kilomitir iyo shan wado waxaanu qaybinay labo afar kilomitir iyo toddobaatan iyo shan four point seventy five oo saddex wada iyo b oo four point twenty five ah waa sagaalka kilomitir marka hadda qaybtii koowaad oo aan u bixinay maxaa ahayday package three two a package two two a u bixinay yaa socda oo saddex wada oo hadda jaygii ku socdaa iyo carrakaawadii waxaa kale oo iyana banayntii ku socotaa qaybtii package two oo two b ah iyadiina oo laba wada ah oo waddadan calanley waddadan somali star oo ku dhammaa ku dhammaanaysa via afmadow meesha booliska tan kale u tegaysa oo oo ka olobi ka bilaata iyo waddada fiyaad ka baxaysana labadaas waddana iyada waan waan dhammaynay banayntoodii waxaa noo haray waddada u dheer afar kilomitir ah oo la yidhaahdo waddada dacaymiska dadku yaqaan siinaay maraysa suuq yaasiin maraysa xajaac maraysa ilaa iyo masjid alxamsa ama iskuol iftiin soonahaas ka dhacaysa oo wadda runtii aada u ballaaran dadkii waddadaa deganaa waa la shirnay waxaan u sheegnay dadku inay guryaha banaystaan maxaa yeelay mashruucan waa mashruuc dadka soomaali dhan horumar u siyaadinaya saa ula socoteen qaybtii hore oo la dhisay magaalada waa ku nafistay waad ogtii markay eleena dhacday aargadii oo biyuhu fariisan jireen biyihii ma fariisan oo badday ku shumeen waxaan rajaynaynaa sanadkan twenty five-ka bilowgiisa ee bartamihiisa laba iyo labaatan waddo oo laamiya in dadka reer kismaayood ay maraan dadka reer kismaayoodna waan u mahad celinayaa runtii si fiican bay noogala shaqeeyeen magaalo waxay u baahantay inay adeegyadii bulshada hesho marka waxaan u baahannahay dhammaanta inaan ka wada shaqayno